xaaladda magaalada jigjiga ayaa caawa xasiloon kadib markii ay saaki magaalada la wareegeen ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka ethoobiya arrintaasi ayaa keentay in rabshado ay ka bilowdeen gudaha magaalada kuwaas oo la sheegay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad isugu jira soomaali iyo oromo waxaa kale oo la sheegay in la bilileqaystay hanti gaar ah islamarkaana la gubay kiniisad ku taalla magaalada jigjiga ilaa iyo iminka ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya tirada dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay rabshadihii maanta ka dhacay magaaladaasi hase yeeshee waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dhulka soomaalida ethoobiya ayaa ka dalbaday dadka deegaanka in ay nabadgeliyaan bulshooyinka aanan soomaalida ahayn ee ku nool magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale ee ay degaan soomaalida dadka baaqa nabadeed diray waxaa ka mid ah xirsi cabdulqaadir oo horey ethoobiya uga soo noqday xildhibaan heer federaal ah haatanna degan dalkan maraykanka
waxaan u jeedinayaa dhalinyarta la qalday maamulka meesha ka aramiya uu qaldahayay leeyihiin oroma inagu soo duushay dowladda federaalka ayaa constitutionka jibisay iyo waxyaabaha caynkaas inayna waxba ka jirin wax dagaala ama dhibaato aan loo geysan dadka shacabka ah ee qowmiyadaha kale ee deegaanka degan sida oromada axmaarada iyo waraagada maadaama ay degan yihiin annaguba soomaalidu adsaabay joogtaa dirrabay joogaan meel kasta oo dalka ay joogaan in shacabkiina la dhibaateeyo maadaama aanaan jeclayn inana inaynaan dhibaateyn dadka masaakiinta ama nagu dhex nool ama na dhex degan ee etoobiyaanka inaan wax dhibaataa la gaadhsiin cirdiqoodana la ilaaliyo naftooda la ilaaliyo hantidoodana la ilaaliyo yaan yaan ku talin lahaa ciidamada federaalka ee yimidna waxa weeye in ay lala shaqeeyo nabadana waa muhiim waxa weeye maamul wuu iman karaa wuu tegi karaa laakiinse muhiimaddu waa in nabadda la ilaaliyaa khadka isgaarsiinta magaalada jigjiga ayaa aada u liitaa waxaan isku daynay in aan xiriir la samayno madaxda ismaamulka soomaalida ethoobiya hase yeeshee midna ma aanan helin ciidamada militariga ahaa ee saaka soo galay magaalada jigjiga ayaa la sheegay in galabta la geeyey laba xero oo ku taala duleedka magaalada ururka o n l f oo ah urur u dagaalama madax bannaanida gobolada soomaalida ethoobiya ayaa arrin khalad ah ku tilmaamay in dowladda ethoobiya ay militari ku weerarto magaalada jigjiga madaxa xafiiska arrimaha dibadda ururka o n l f axmed yaasiin ayaa v o e da uga warramay mowqifka ururkooda ee ku aadan ciidanka militariga ethoobiya ee maanta la wareegay magaalada jigjiga mowqifkana waxaa weeye isbedel guud baa ka socda wadanka ethoobiya isbedelkaasina ma garanaysaa dadku inta badan waxay u fasirteen inuu yahay isbedel positive ah ama wax ku ool ah marka mowqifka dhan waxa weeyaan haddii matalan gobolka soomaalida haddii isbedel lagu sameynayo macni waa loo baahanya in isbedel lagu sameeyo dhibaatooyin fara badan baa ka jira gobolka maamul xumo fara badan baa ka jirtay maaragtay tacaddi fara badan baa ka jiray haddii marka isbedel la sameynayo isbedelkaasi waa inuu ku yimaado wax ma garanaysaa ay ka qayb qaataan dadka soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaataan oo ay garwadeen ka noqdaan ururada dadka soomaalida ay leeyihiin oo ugu horeeya ururka o n l f la qabto shir weyne qaran oo maaragtay lagu tashanayo oo dadka oo dhami ay lagu martiqaadayo kabacdina tashi midaysan uu kasoo dhacayo kasoo baxayo qaabkaasna ma garanaysaa uu ku yimaado isbedelku uu ku yimaado lama oga sababta ka dambeysay in ciidamada federaalka ethoobiya ay galaan magaalada jigjiga laakiin jariiradda ka soo baxda magaalada addis ababa ee addis standard ayaa barteeda twitterka ku qortay in tallaabadaasi ay dowladda federaalka ethoobiya u qaaday kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo madaxda maamulka dowladda federaalka ethoobiya ma jiro war rasmi ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay dowladda federaalka ethoobiya oo ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada jigjiga